dowladda soomaaliya ayaa xabsiga ka sii daysa tafaftirihii wargeyska xog ogaal oo muddo saddex maalmooda u xirnaa dowladda sidoo kale waxaa dowladdu ay maanta celisay qalabkii wargeyska xog ogaal dhinaca kalena waxaa mas-uuliyiinta u dhaqdhaqaaqa suxufiyiintu ay xaqiijiyeen in ciidamada dowladda ee amniga ay xireen wariye u shaqaynayay telefishinka aljaziira oo lagu magacaabo xamse maxamed iyo labo qof oo kale warbixintan waxaa inoo soo diyaariyey xuseen bare aadan saddexdan wariye ee la shaqaynaya telefishinka aljaziira ayaa la xidhay xilli ay magaalada muqdisho soo gelayeen iyagoo magaalada bannaankeeda ugu maqnaa howlo shaqo sidoo uu faahfaahinayo xogayaha guud ee ururka saxufiyiinta nosoj maxamed ibraahim mucalimo goor dhaweyn ayaa waxaa inoo suura gashay inaan xabsiga ku booqanno wariyaal soomaaliyeed oo xiran wariyaashaasi oo kale ahaa xamse maxamed oo u shaqaynayay telefishinka aljaziira islamarkaana ah nin somaali british ama basaboorka wadankaasi ingiriiska haysta iyo sidoo kale saciid maxamed oo isna ah weriye soomaaliyeed laakiin dalka u k basaboortkooda haysta oo halkaana dhowaan ka qalanjibiyey si maaragtay freelancena kula shaqeeya aljaziira iyo nuur oo ahaa weriye soomaaliyeed oo aada muddaba ka shaqaynaya dalka gudihiisa weriyaashii muddada dheer ka shaqaynaya soomaaliya kamid ah oo filim qaado ahaa saddexdaasi ayaan xabsiga ugu tagnay inkastoo maaragtay ay ahaayeen dad xabsi ku jira oo xaaladoodu ay adag tahay haddana waxay noo sheegeen in si wanaagsan loola dhaqmay ilaa iyo intii lasoo xiray hadda xaaladooduna ay wanaagsan tahay sida uu ii sheegay xamse waxa uu sheegay inay howl dibadda u aadeen magaalada muqdisho hawshaasna ay markii ay kasoo laabteen iyagoo muqdisho soo gelaya bar control ku taalla ay markaa hakiyeen ciidamo meesha joogay iyaga dhexdooda ay maaragtay ciidamadii isqabqabteen kadibna ay weydiiyeen ciddii damiinka ah inay maaragtay ay dalbadaan waxa uu sheegay in ay u yeerteen mid kamid ah mas-uuliyiinta gobolka banaadir kadibna markii uu yimid iyagoo waddada soo socda ciidamo ay gaari ay leeyihin ciidamada niisaan lagu horgooyay halkaasna lagula soo wareegay oo xabsiga hadda ay ku jiraan la keenay lama oga ilaa iminka sababta loo xidhay saddexdan weriye ee la shaqaynayay telefishinka aljaziira iyada oo mas-uuliyiinta laamaha ammaanku ay ka gaabsadeen inay xilligani wax faahfaahin ka bixiyaan iyada oo sida uu sheegay xogayaha nosoj maxamed ibraahim macalimow lala wareegay qalabkii ay wariyaashaasi ku shaqaynayeen qalabkaasi dabcan haddii ay xiran yihiin qalabkooda waa lala wareegay waxaana qaar kamid a saraakiisha oon la hadlay ii sheegeen inay kolley ay baaris wadaan haddana aanay arrintaasi in ay xilli hore tahay inay ka hadlaan mar dambana maaragtay ay ka hadli doonaan ama wariyaashu dembi ay yeelan doonaan ama lasii dayn doono haddii wax dembi a lagu waayo marka anagoo haddaan nahay ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed waxaan codsanaynaa in wariyaashaasi maadaama ay yihiin wariyaal ka shaqaynayay howlo warbaahineed islamarkaana aanay jirin dembi cado hadda ka muuqdo hadda ilaa hadda la sheegay si deg dego shuruurla-aana loo sii daayo xadhigga saxafiyiintan saddexda ah ayaa ku soo beegmaya iyada oo la sii daayay tifaftirihii wargeyska xog ogaal cabdi aadan guuleed kaasi oo lix iyo tobankii bishani la xidhay islamarkaana lala wareegay qalabkii xafiiska wargeyska waxaana uu v o e da uga warramay qaabka loo soo daayey macnaha dee anigu waxban ka warqabin de xarunta waa xabsigan ku jiray dee xalay unbaa waxaa taliyaha guud ee ciidamada nisa general gafo iyo macalimo ayaa noo yimid marka de kahor su-aalahii waxbaa la weydiiyey marka xalay laba saac iyo xoogaa ayaa la yidhi waa fasaxan tahay qalabkaagana beris wax soo doono sidaasay ay ku dhacday suudeyntuna markaan tegay xagga haa waa lai sheega waxa la yidhi waxaa lagu haystaa muuqaal ama sawir kusoo baxay wargeyska ayaa layi ayaa layi waa lagu haystaa marka xarunta laigu yeera laigu yeera sawirkan waa la horkana jornaalka marka sawir oo kusoo baxay waxaa bada koowaad waad darasan tahay qayb qaybahuna waa waxaa kusoo baxa highlineka wararka waaweyn qaybna wararka kale oo dhinaca kusoo baxa marka kuwa sawirada wata mid kamida sawirkooda sawirkan wuxuu keenayaa effect yani dhibaata adiga ugu tala gasho dadka in aad aad saamayn ku yeelato marka waxaan annaga uguma talagelin inaan cid saamayn ku yeesho dooddeer kadib xalaa laysoo daayay sii deynta tifaftiraha wargeyska xog ogaal ayaa shuruud looga dhigay sida uu sheegay in uu raaligelin ka bixiyo qodobka lagu soo eedeeyey waxa la yidhi waa waxaa lagu soo daayay de inaan cudurdaar ka bixiyo inaan ka bixiyo raaligelin ka bixiyo oo qoraalkaas maarata sawirkaa meesha soo baxay maxa maxaa haddii laigu sii daynay waa ogola maxaan kaloo samayn karaa xadhigga wargeyska xog ogaal oo ka mid a wargeysyada ugu cimriga dheer ee muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay wargeyska iyo akhristayaasha ku xidhan sida uu mar kale faahfaahinayo tifaftiraha wargeyska cabdi aadan guuleed waxaa saameyn ugu yeeshay oon ku sheegi karaa saddexdii beri oon ka maqnayn hawada saameyn xun ugu yeelatay sababto kow iyo labaatan sano wargeys soo jiray oo macnaa afar labaatan sano shan iyo labaatan sano oo aan weligiis laba maalmood isku xigta baaqan inuu saddex maalmood baaqdo sababtoo kaleentii aan lahayn dadaan waxu sameynayno waxaa laga yaabaa inaan dadka ama ganacsi qolayaha ganacsatada waxu samayno marka dadaa qoraal ugu qornaa qoraalkii waa waayeen dadkii akhrisan lahaana waa way waayeen iyadoo xilligan soomaaliya ay isku diyaarinayso doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa waxaa jira walaac badan oo la soo dersay xorriyadda saxaafadda iyadoo afartii bilood ee u dambeysay la xidhay toddobiiyo toban weriye islamarkaana ay dhinteen ugu yaraan saddex weriye sida uu faahfaahinayo xogayaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed masoj maxamed ibraahim macalimow runtii walaac weyn ayaan qabnaa haddaan nahay saxaafadda soomaaliyeed sababtoo ah waad garan kartaa ilaa iyo toddoba iyo toban weriye ayaa la xiray afartii bilood oo u dambeysay soomaaliya sanadkan ilaa saddex weriye ayaa magaalada muqdisho ku dhimatay oo laba kamida si gaara loo bartilmaameysaday marka iyadoo xilligan lagu jiro xilli doorasho waxaan islahayn xaaladu maaragtay weriyaasha soomaaliyeed madax banaani buuxda ay u yeelayaan howlahooda inay si caadi a u wataan marka runtii in xilligan aan xariyadan xiriirka aan la kulanno runtii walaac weyn bayna gelinaysaa waxaanan haddii xaaladdu sidna kusii socota ay khatar geli karta in weriyaasha ay fursad u helaan in si madax banaan ay ku daboolaan wararka laga sugayo ee shacabka soomaaliyeed ay doonayaan inay ka maqlaan waxaanan ka codsanaynaa dhammaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa maaragtay ku lugfale iyo dowladda soomaaliya in madax banaanida weriyaasha la taageero soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid a dalalka ugu halista badan dhinaca shaqada warbaahinta